dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee amisom waa ay shanjirsadeen tan iyo intii ay soomaaliya u galeen howlgalkooda nabad ilaalinta ah haddaba muddadaasi shanta sano ah maxaa guula ah oo ay ka gaareen howlgalkoodani xasilinta dalka amisom hadafkiisa loo geeyey soomaaliya ma yahay mid hanan qaaday wakhtigan su'aalahaas iyo kuwo kaloo badanba waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aniga iyo dhegaystayaashaba nooga jawaabaya oo marti noogu ah afayeenka ciidamada amisom colonel cali aadan xaamud oo wakhtigan ku sugan magaalada jabuuti ee dalka jabuuti mudane kusoo dhowow barnaamijka su-aasha ugu horreysa haddii aan anigu ku weydiiyo ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee dalalka kala duwan ee afrikaanka ah ka kala yimid ee bal waxaad ka warantaa tirada ciidamada ah ee uga dhimatay intii ay wadeen howlgalkani gudaha soomaaliya shantii sana ee lasoo dhaafay imisa ku dhimatay haddii la yidhaaho maanta intii horta ilaahay ugu talagalay baa ku dhimatay halkaasi way dhinteen ma nidhaahno anaku waa dad marka horeba markay yimaadeen inay nabadeynta shacabka soomaaliyeed inay naftooda u horaan dad u yimid weeyaan qiimahay doonayso iyaga markaasi ha ku yeelatee waa arrin meesha ilaahay keenay weeyaan maanta tiradu waa intaa anigoo ku oran see cadad way leedahay tiro aan ku sheegi karayo maaha ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee kenya toddobaadkan waxa uu ka sheegay magaalada nairobi in ku dhowaad laba kun iyo shan boqol oo askari ay uga dhinteen ciidamada uganda ee shantii sano ee lasoo dhaafay howlgalka ay ku joogaan soomaaliya marka adigu tirada aad noo sheegi karayso maxay tahay haddaad tahay afhayeenkii walaal qaladku wuu jiraa afka maruu carabka ku-xado baa jirta laakiin anu tiro anigoo ku adkayn tirada uu sheegay wasiirkaas way badan tahay tiradaasi haddii jamac la isku wada daro anu maanta amisom wax kun ka badan marka la isku wada daro jamac dawladday doonayaan ha noqdaan wax intaa ka badan ma jiraan umalayn macal kuwa jabuuti ee waa dambe gadaal ka yimid haddii la isku daro uganda qeybo kamida dalka waxaa lagu sheegaa sirleon inay joogaan burundiga iyo kuwa kenya dhammaantoodba waxaad leedahay waa kun kama badnayn taasi waxay xisaab intaa ku dhow weeyaan afayeene waxaa khadka ku jira iyaguna laba qof oo ka mid a dhegaystayaasha v o e da mid walbaba sidiisa ayuu su-aal kuu weydiin doonaa si gooniya n haddii aan ku horumaro dhegaystaha naga soo wacay magaalada nairobi ee dalka kenya su-aashaada weydiiya afayeenka cali xaamud oo ah afayeenka ciidamada amisom ee soomaaliya waa maxamed cabdullaahi maadaama in muddaa oo sanooyin badan ay ii sheegeen ciidamadan waddanka ay joogaan maxaa loo maxaa hortaagan in la helo ama la dhiso ciidankii bedela ciidankan oo xoogga dalka kuwa lagu magacaabo oo kale su-aashaas baan weydiinaya maxamed cabdilaahi aada baad ugu mahadsan tahay su-aashaasi waa su-aal meesha taalla qiimaheegiina leh waana maanta su-aal maskaxda soomaalida inta badan ku jiri karta waxaad se ogaatiin wakti badan labaatan sanado iyo in ka badan iyay soomaaliya maanta ciidan laadahay ciidan sida loogu dhisaana hawl badan buu u baahan yahay ciidanku bani aadanka la arkayo la tirin karayo madaxiisa uun ma wadaho ciidanku wuxuu baahan yahay qalabeyn buu u baahan yahay nidaam buu u baahan yahay tababar buu u baahan yahay wax badan waa lasoo qabtay maanta gutooyin badan oo allaha barakeeye hawsha ciidamada amisom meel kastoo ay ku dhaqaaqaan kala qayb gala baa jira hoose la-aantoodna ayna maanta anigoo aada ugu hambalyeynaya la-aantoodna meelnaba la gaadheen markaa ciidamo ma dhisnaa sidee u dhismi waayeen lama odhanayo ciidamo way dhisan yihiin wax badan baa u dhiman baan odhanaya walaale magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacaysiis su-aashaada waad mahadsan tahay walaal magacayga waa abshir daar cabdi waxaan joogaa wadanka koonfur africa gaar ahaan magaalada johannesburg waxaan weydiinayaa su-aasha aan weydiinaya waxa ay tahay afayeenka ciidamada amison horta waxaan maanta hambalyo inoo ah oo guul inoo ah in maanta la helo nin micnaha luqadeeni soomaaliyeed ee hooyo ku hadlayo oo oo waxa dhabta xaqiiqda rasmiga ah oga turjumayo micnaha shacbiga soomaaliyeed howlgallada ay fuliyaan su-aasheeda waxa ay tahay sahro waxa weeyaan ciidamada amison ay dalka ku sugan haatan waxay ka kala yimaadeen dalalka uganda burundi iyo jabuuti oo haatan ugu dambeysay ayagoo ka kala yimid saddexda wadan ayaa waxaa kusoo biiray howlgalka dagaalka amisom ee soomaaliya ay ka wado ciidamada dalka kenya waxa ay amisom leedahay hal af ayeen oo ciidamada amisom ah maanta haddii uganda ciidamada uganda ay ku sugan soomaaliya ay maanta meel galaan kama hadli karo madaxweynahu kama hadli karo afayeenka dowladda uganda kama hadli karo wasiirka warfaafinta kenya waxa weeyaan waxay gashay gobolada jubbooyinka iyo gobolka gado marka maxaa ay tahay kenya ma amison miyaysan kama ka madax banaan tahay mise waxa ay ka mid tahay ciidamada amison ee howlgalada sababta aan taasi u leeyahayna waxay tahay miyaysan hoos tegaynin afayeenkaani ciidamada amison mise waa ka madax banaan yihiin waad mahadsan tahay zara su-aashu way caddahay waana soo koobi amisom ma ku jiraanoo ma hoos yimaadin ciidamada kenya ee ka howlgala wadankaasi soomaaliya taasi mid muran uu ku jiro maaha ciidamada dhammaan amisom ka midi mandate kulaasa iyay ku wada joogaan meesha nin iyo maalin buu soo galay kuwo kalena waa la rajaynaya nabadda soomaaliyeed walow ay soomaalida u taalo shacabka kenya wuxuu doonaa uu jecel yahay ina isaga loo waramo nimanka iga hoos hadlaya amba iga garab hadlay shacabkooga iyuunbay la hadlayaan baan umalaynaya khaasatan laakiin haddii arrin amisom ina laga hadlo la doono sida ugu haboon ee dariiqa ugu toosani waa kanoo lasoo maro maadaama madax kudhaata ay ciidamadu hadday jubbooyinka joogaan iyo hadday labada shabeelle joogaan iyo hadday beled weyn ay joogaanba ay aaba qudhaato hoos imanayaan oo ninkaasi lagu magacaabo ambasador abubakar diyaara waa tahay mid ka mida dhegaystayaasha v o e da walaal magacaa ku bilow halka aad joogtay su-aashaada maxay u sameyn waayeen in ama subaxii oo kale hadii lasoo weerar ama waktiga la weerar oo kale waktiga noqoto in ay ciidamo u diraan erida laga soo weerar ilan dabcan way dareemi karaan ciidamo inay halkaas geeyaan baaritaan sameeyaan kadib markay baaritaankaas sameeyaanna dadka ay uga shakiyeen ay soo qabqabtaan kadib maxkamadda lasoo taago hadday ku caddaatana dembigooda la mariyo haddii lagu waayana runtii sidaas lagu fasaxo sidaasi maxay u yeeli waayeen su-aasha ayaan qabaa sara ha waad maqashaafayeena su-aashaasi su-aashu iyaduna way caddahay markaan soo koobana waxay macneyneysaa oo dooneysaa inay su-aasha walaalkay ku ogaado maxay ciidamada amisom ay u fiirin laayihiin dhibka ay dagaalada u dhexeeya nimanka nabadiida iyo ciidamada amisom maxay shacabka iyo hantidiisa u ilaalin laayihiin taasi waan ka bogsiini waxa weeyaan shacabka soomaaliyeed gurmad iya loogu yimid shacab soomaaliyeed oo dhib iyo walbahaar ku jira ciidamada amisom marnaba inay dhimaateeyaan uguma iman waxaa caskarta halkaasi ka wada hawgasha dowlkay dowladay doonayaan ha ka yimaadiin waxaa lagu soo tababaraa sidii ay xeerka u ilaalin layihiin mar kastabana ay shacabka uga dawri lahaayeen qorigoogu halkuu ku dhacayo shacabka meel ah uu ku sugan yahay sidii loo wargelin lahaa oo xabadda looga ilaalin lahaa amba dhinacan uga joogsada loo oran lahaana taladeeda mar kasta waa lagu jiraa maadaama se ay waxyaalaha barkood ay dhacaan mar waxaa jirta dee qofkii ina ina inaan la qaban karin mar kastaba meesha ku dhacaysa dee ina laga fiirsan karin oo qaladaadku way dhacaan qaladkase haddii ay tu mas-uuliyadeeda ay qabato amisom amisom waxay u diyaar tahay inay ka jawaabto wixii qalad ay geysato si mas-uula iyay u dhex socotaa shacabka soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa saalifudiin cabdullaahi aadan waxaan kasoo hadlayaa magaalada hargeysa waxaan afhayeenka weydiin lahaa su-aal ah afhayeen shaqo wanaagsan baad sheeganaysan inaad ka qabateen dalka soomaaliya shaqadaasi oo ah inaad ka nadiifiseen ciidama ciidamadii al-shabaab aad gacanta kaga dhigteen dhammaan dalkii soomaaliya oo dhan guud ahaantii maxay noqonaysaa tallaabada tan ku xigta ead qaadaysaan ma inaad dalkii ka baxdaan goormaad see dalka ay ka baxaysaa amisom su-aashaasaan doonaya inaan weydiiyo afhayeenka waad mahadsan tahay waad maqashaafayeen saalixudiin waad mahadsan tahay su-aashuna waa su-aal aan jecelahay inaan ka jawaabo allahuma salli calaa maxamed goormay ka bixi horta waktiga ilaahay baa iskale talabaad amisom maalinta ay timid gurmadka ay u timid shacabka soomaaliyeed ay u timid mandate bay aysay adduunyadu iyadoo united nationku mandate-kaasi uu aad ugu cadeeyey waxa uu fasaxayo iyo waxa uu diidan yahay waktina kusoo hadal qaadaya odhanaya hawshaad fulinaysidii markay dhammaato waad ka baxaysaa sidaad u timid baad uga noqonaysaa adigoo gacanta kaga ridaya hantidii iyo dowladnimadii qaranka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed iyo intiisa ku doorta maanta waxaan umalaynayaa processkaasi meel fiican buu socdaa amisom inta ay kartay iyo inta ay weli wadaba war nabadayntii dhulka soomaaliyeed way ku jirtaa meelo fiicanna way ka socotaa dawladii soomaaliyeed ee transmissionka la oranayay amba kumeelgaarka la oranayay maanta magac kale yeelatay oo dawlad kumeelgaara maahane waa dawlad federal soomaaliya la oranayo oo madaxa dooratay oo ra-iisul wasaare dooratay oo baarlamaan ay shacabkii dadkii waayeelkii kasoo jeeday shacabka qabiilkay doonayaan hay noqdaan ay iyakuna doorteen sidaas waxay muujinaysaa dawladnimo sidii tallaabooyinkii lagu gaari lahaa madaxeegii waa la qabtay nabadayntii baa ku xigta nabadayntu iyaduna markay meel rasmiya gaadho uu ciidan soomaaliyeed oo gacanta nabadaynta soomaaliyeed karaya uu meesha halkaa kaga hadhi karo ciidamada amisom dib iyay maxaa la yidhahaa u guranayaan meeshii ay ka yimaadeen wadamadii ka kala yimaadeen bay ku noqonayaan waa hagaag afayeena dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira assalaamu calaykum magaciigu waa cabdullaahi maxamed jaafuri waxaan kaasoo wacayaa waddanka netherland gaar ahaan magaalada isboola waxaan rabaa afayeenka inaan weydiiyo haddii ay ii suurtagelayso maxay ka damacsan yihiin qorshaha xiga muddooda soo socota haddii ay sii joogaan ciidanka la shaqeynaya soomaaliyeed in ay macnaha xaqooda usoo dhiciyaan hadday ahaa laheyd mushaaradooda hadday ahaa laheyd qalabeyntooda hadday ahaa laheyd kawarqabkooda iyo daweynta dhaawacyadooda iyo qorshaha oo ka diyaariya ma sida hadirtaan ay yihiin ayay sii ahaanayaan oo mushaar la-aan iyo ayay difaacyada kula jurayaan taasaan raba inaan weydiiyo afayeenka waa tahay afayeena inkastoo mushaaraad uu ka hadlaya ciidamada soomaaliya haddana wuxuu leeyahay difaac miyay idinkugula jiri karaan ciidamada qaranka ayagoon waxba qaadan mushaar maxaad uga jawaabi lahayd ayaan daro waxaan umalaynayaa maanta ma jecli nin meel ciidama oo qorisa oo shacabka soomaaliyeed naftiisa uhoraya inuu isagu reerka amba uu ka yimid ubadka uu ka yimid uu wax gacanta uu ku hayn waayo wax fiican oo qofba jecel yahay maaho laakiin nidaamka iyo khalkhalka maanta jira unbaa keenay adduunyaduse taasi taladeeda waa ku jirtaa ciidan dhismihiisa iyo mushaariin waa tahay afayeene weli qadadkii ayaynu bartanka kaga jirnaa qof kale ayaa isna nagu soo biiray walaal magacaaga iyo goobtaad naga soo wacayso iyo waxa aad doonayso inaad weydiiso afhayeenka walaal waa idin wada salaam assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed abuukar xuuriyo waxaan joogaa waddanka koonfur africa waxaan weydiin lahaa su-aal maalin walba waxaan maqalnaa waxaa la deliya wariyaal soomaali ah marka amison maxaa ugu qorsheysan wariyaalka soomaalida ee maalin walba la dilaayo waayo wariyaalka cadaanka ee waddanka joogaba way ilaaliyaan meel walba way aadayaanna way u raacaan marka mayeene wariyaalka soomaalidana sidaas camal u ilaali karin intaasaan weydiin lahaa afyeen hayaa fayeene aada buu mahadsan yahay walaalka sacad afrig ka hadlaya su-aashuna waa runo qiimaheedii bay leedahay aadna waxaan u xasuusinayaa inay ninka madaxa ka u n ka kasoo jeeday amisomka u xil saaran waxa uu ka hadlay iyo madaxda amisom dhammaan inay cambaareeyeen journalistyaasha lagu amba wariyayaasha lagu dilayo dilka loo geysanayo soomaaliya waa run anaku inta aan karayno waa la ilaaliyaa nabadayntooda meel aliba meel ay socdaan anigayga ila hadlaya way aad bay noola shaqeeyaan wariyayaashu meesha aan joogno way joogaan halka ay wax ka dhacayaanna sidii loo geyn lahaa annaka ammaankooda ilaalina oo waxase ayaan daro ah mar kastaba de ilaa iyo qofku hadduuna isagu dalban oo cabsidaasi lasoo hoosgelin dawladda soomaaliyeed iyo ciidamada amisom meel cadaan loo dhan yahay oo lagu dilay ma jirte waa dad la ugaarsanayo magacaygu waa cabdiladiid maxamed xuseen su-aashaan qabo oan weydiiyahayo afhayeenka ciidamada amisom waxa weeyaan maadaama waktigii dhammaaday loogu talagalay amisom sidaan ka wada warqabnana soomaaliya maanta ma laha ciidan lagu wareeji karo amnigii oo looga tegi karo ma jiraan oo ciidamo maanta ma joogaan maxay amisom u qorshaysay ciidamada maxay amisom u qorshaysay maxaa dawladda hadda dhisan inay sii hayso ama ay amniga usi sugaan sidaan ka warqaba ciidan ma jiryo waxa amniga ciyaalo kale ma jiraan ciidan dhisan ma jiraan inkastoo wax la habeeyey saas darteed amisom maxay u qorshaysay soomaaliya oo maanta lagu lagu loosa tegi karaa su-aashu iyaduna way caddahay waxaanse jecelahay maanta nabadeynta iyo dhismaha soomaaliya shacabka soomaaliyeed karo dawlad kastoo soomaaliyeed oo dhisan ilaa iyo iyadu ay ku filnaato oo iyadu si mubaaxa ay danaheygii u qabsan karto wax badan oo la qabanayana waa jiraa weli magacii waa maxamed cabdulaahi cali waxaan joogaa magaalada cabton ee dalka south africa afhayeenka waxaan weydiin lahaa ciidamada amison waa afsadeen macnaha sida xaalada la socono two thousand sevenka ayay ahayd xilliga ay wadanka soo galeen ma xaalada maanta wadanka uu marayana waan la soconaa ciidamada amison wax badan way qabteen wax weli ka dhimanna way jiraan waxyaabaha ka dhiman waxaa la dhihi karaa khaasatan dagaalada ka dhacay magaalada muqdisho oo kale sida degmada dherkeenle kaxda oo kale kaxda meesha ay ku taalo magaalada ay ugu taalo waan wada ognahay waa waana wada ogsoonahay sida xaaladeeda ay tahay kaxda dagaalka dhacayo muqdisho waa nabad maanta ma dhihi karo sababtoo ah magaalo lasoo xoreeyey oo dadkii dhan laga soo bixiyey ciidamada al-shabaab laga soo bixiyey oo maanta marka inta loogu dhaafay kax shiiqaal intan afgooy loogu dhaafay ujeedadaadu waxay tahay xilli ciidamada amisom dhul intaasi la-eg ay qabsadeen oo ay fadhiyaan maxaa haddana dagaaladu ay u dhacayaan a sidaas wey ujeedadeeda haddana wadada udhexaysa muqdisho iyo afgooyo oo inta magaalo ku taala ceelasha iyo lafool iyo carbiskoo kale oo ciidamada dawladda joogaan in ciidamada dawladda iyo kuwa amison muqdisho iyo afgooyo dhexdooda loo galo maxaa sababi karaa taas ayaa afhayeenka weydiin lahaa waaya horta waxaan jecelahay inay dhammaan intay dhegeysanaysa ogaato maanta ciidamada amisoma ee jooga ka hawlgalaya soomaaliya wadanka ay ka hawlgalayaan kuma filo marnana intii la doonaya haddii lagu soo biiriyo kuma filnaan karaan ujeedadeedu waxay tahay shacabka soomaaliyeed qofba qof dibadda ka yimid oo ciidan amisom magaciisa sita lama garab dhigi karayo maanta nabaddu xagga soomaalida shacabkuga waa inay ka timaado ku nabaddiida oo qori sita haddii ninka kale arkaya uu dawladda iyo ciidamada amisom ay u gargaaraysa uu la shaqayn waayo dee isweydaarkaasi u dhacaya waxa sababaala meel kastoo ay ku dhaqaaqdo amisom mar kastaba waxay jeceshahay inay tallaabada qaado ay u gudbiso wixii faa'iido ka soo baxa dawladda soomaaliyeed iyo ciidamadeeda inay maalka halkaasi gargaar wixii ay weytaan amba ay la qaban kartana kula qaban muddo badan bay qaadan doontaa ina isweydaarkaasi laga baabiiyo wadano iska degan oo maanta halkaa soomaalidu ay gaadhay aanan gaadhin oo qaraxyo iyo tuurtuurka caynkaasi uu ka dhaco uu jiraa mase tan maanta taalla soomaaliya tani waa tu gaara oo anigu maanta aan ku celinayo shacabka soomaaliyeed aan ku weydiisanayno sidii ay ugu gurman lahaayeen ugu gargaari lahaayeen ciidamada soomaaliyeed iyo kuwa aaminsan kuwa soomaaliyeed ee dawliga iyo kuwa amisom ee ku gargaaraya Waa tahay.
Dadka soomaaliyeed weeyaan maxaa leerahaa ina taasi laga waa tahay afhayeen haddaan anigu su-aal ku weydiiyo maalmahan qaybo ka mida jaraa'idku waxa ay qorayeen gaar ahaana kuwa luuqadaha ajaanibka iyo soomaalidaba in howlgalkii ciidamada amisom gaar ahaana kuwa uganda ee saraakiishooda ama madaxdooda dowladdaasi uganda ee baarlamaanka ku jiraya ay dalbanayeen in ciidamadooda lasoo saaro maantana waxaynu arkayna sidaasoo kale yoweri museveni madaxweynaha dalkaasi uganda inkastoo aanan weli si rasmiya loo xaqiijin in uu sheegay in ciidamadiisa ay tahay inay kasoo baxayaan soomaaliya marka maxaad kala socotaan arrimahaasi waa hubaal weeyaan haddii loo garan waayo ciidamada amis inay walaalnimo iyo gargaar ugu timid oo fikrad ah ciidan gumaysiya oo isticmaar amba xumaan kula dhaqmaya soomaalida fikradaha markii hore ay ka haysteen ee dadkani naftooda ku horayeen horta way soo koobi doontaa marka madaxda barkood ay leeyihiin ciidamada iyadu way ka baxayaan way ka bixi doonaana waa process jiro weeyaan hawlaha halkii la doonayay marka ay gaarsiiyaan ay dawlad soomaaliyeed dhismato gacmaheedana ay shacabka soomaaliyeed ay ku dhigaan hantideeda iyo dhaqaalaheeda ciidamada amisom waa hubaal waktigay noqon doontaan garan lahaye inay dib uga baxayaan dib mid kastana wadankiisii ku noqon doono taasi waa tahay laakiin hadalhayntan haatan maxaa keenay ee warbaahinta waayadan laysla dhex marayo wallahi waa arrin aan ka fiirsan doono tu gaara weeyaan tan adigu ka ii sheegay waayahay su-aasheeda ugu dambeysa meelo badan ayaa waxaa qabsaday ciidamada amisom dhul fara badan oo laga soo bilaabo gobolada dhexe ilaa iyo kuwa koonfureed waxaa muuqanaysa in ciidamada amisom tiro ahaan ay aad u yaryihiin hase yeeshee guulo badan ay gaareen sida ay sheegeen dagaalada ay la galeen shabaab marka welina shabaab waxaad arkaysaa gobollo fara badan oo koonfurta inay iyaguna ku leeyihiin awoodii oo hubkooda ay haystaan oo qaarkood goboladii degmooyin ka mid a ayay weli haraadi kusii yihiin marka sidee baad ugu babac dhigaysaan dagaal nooc kasta uu ahaado oo idinkaga yimaado shabaab awoodiinase intay la eg tahay inaad sii xajisaan guulaha wakhtigan aad sheeganaysaan horta guul guul aan sheeganayno maaha guulaha meesha yaali se waa guulo loo dadaalay baan u malaynayaa siday arrintu dhigayso waxase hubaala waa sidaad carabka ugu dhufatay kuma filo baahi badan oo loo qabo ciidan iyo qalab haddii maanta aad loogu baahnaa ina loo nabadeeyo soomaaliya wax badan baa weli ka maqan ciidamada amis waxase hubaala meelaha barkood nabada amba al-shabaab ha loogu yeedho amba magacii doonaya ha loogu yeedhe la sheegayo waxay u badan yihiin niman soomaaliya afka soomaaliyeed ku hadlaya danta soomaaliyeedna iyo ku si kale u doonaya danta soomaaliyeedda haddaba hadday doonayaan maanta diyaar baa loo yahay sidii maskaxdooda wixii ku jira haddii ay qoriga dhigaan sidii looga bedeli lahaa oo loogu gargaari lahaa ciidan uun looma baahno sida dhulka loo nabadeeyo ee waa inay shacabka soomaaliyeed ka timaado ku qorisitay ee ku qorisan sida loo nabadayn lahaa oo dib dhis loogu samayn lahaa sharaftii soomaalidu ay lahaydna loo soo celin lahaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijka maanta waxaa marti noogu ahaa afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta ee amisom ee soomaaliya kornel cali aadan xaamud aad baad u mahadsantaha adigiiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galayba